sawirta labaatanaad sanooyin fara badan ayaa la soo dhaafay markii nebi daa'uud iyo nebi sulaymaan ay dhinteen markaasi kadib ayaa ciise masiix wiilka ilaah adduunka yimid sidii ay nebiyadii hore sheegeen maalin maalmaha ka mid ah ayaa ciise masiix ku amray laba xirtiisa ka mid ah in ay aadaan buulada oo ay keenaan dameer oo markaasi si ay u soo furaan oo ay ugu keenaan ciise masiix oo wuxuu ku yidhi haddii cidi idinku tiro yaa raba ku dhaha waxaa doonayaa ciise masiix sidii uu ku amray ayay sameeyeen oo koorarkoodii ayaa waxa ay dul saareen dameerka ciisena waa uu ku dul fariistay dadka badidiisu koorarkoodii ayay qaadeen oo ku gogleen jidka qaarna waxa ay gooyeen caleemo oo ay saareen jidka oo markaasaa waxa ay yidhaahdeen hala ammaano wiilka ilaah hala ammaano wiilka ilaah hala ammaano kan ku yimid magaca ilaah hala ammaano kan ku yimid magaca ilaah hala ammaano midka u sarreeya hala ammaano midka u sarreeya markii uu ciise soo galay yeruusaleem dadku waa ayaabeen oo yidhiin kani waa kee oo dadka badidoodii ayaa yidhi haa kani waa nebi nebi ka yimid dadka reer nasaareed ciise waxa uu ahaa boqorka boqorrada oo waxa uu ahaa boqorka dadka miyaad u malaynaysaa boqor inuu ku imaan lahaa dameer dushiisa waxa ay ku imaanayaan diyaarad ama fardo ama waxyaala iyaga markaasi la qurxan laakiinse ciise markaasi waxa uu goostay inuu ku imaado dameer oo markaasi uu ku tasayo sida uu raqiis isagu u yahay bal haddana nala eeg kitaabka injiilka ah axdiga cusub buugga filiboy cutubka labaad aayadaha lix ilaa siddeed isagu wuxuu lahaa suuradda ilaah oo inuu ilaah la mid ahaado kuma uu tirin in taasu tahay boobis laakiinse wuxuu ismadiyey oo wuxuu qaatay addoon suuraddiis oo wuxuu noqday mid dad u eg oo markuu nin u ekaaday ayuu is-hoosaysiiyey oo addeecay inuu dhinto xataa inuu isku tallaabta ku dhinto